أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saacadda istuudiyaheenna waxa ay tilmaamaysaa siddeedii subaxnimo oo gow ah waana subaxnimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana subaxnimadan kuwooda ugu waaweyn weerar kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya sheekh fu-aad maxamed khalaf ayaa ku booriyey bulshada muslimiinta in ay ka faa'iidaystaan tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan majmuucadii wilaayada islaamiga ee hiiraan ku matalaysay tartanka ramadaanka ee al andalus ayaa ciidsiin u samaysay caruurta shuhadada ah ee ku dhaqan wilaayadaas shilal gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka kala dhacay gobolada banaadir iyo nugaal munaasabad lagu maamuusayey majmuucadii wilaayada galgaduud ku matalaysay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga al andalus ayaa lagu qabtay degmada ceelbuur ee wilaayadaas wilaayada islaamiga ee mudug ayaa diyo u kala qaaday beelo walaalo ah oo horay dad isaga dilay kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna ku soo dhowaada warkii dunida oo dhammaystiran weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba xafidahullah howlgalladan oo isugu jira dagaallo qaraxyo kamaa'in iyo duqayn waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka banaadir baay shabeellada hoose jubbada hoose galguduud iyo mudug waxaana howlgalladaasi khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah howlgalka ugu horreeya waxay mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayada baay qar xalay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo gaar ahaan meel u dhow hotel bakiin ayaa lagu gubay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana jira khasaari dhimasho dhaawac isugu jira oo gaaray maleeshiyaadkii riddada ee qaraxa lala beegsaday banaadir qaraxa geesiyaasha tawxiidku ay ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxaa lagu gubay gaari cabdibilaah oo ay wateen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa loogu yeero booliis militaro waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halkay ku dhaawacmeen shan kale sidoo kale isla banaadir howlgal mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda sinaai ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa booliska askarta murtadiinta ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray rambow iyo xuseen waxaana mid ka mid ah askartaasi la dilay laga qaatay qori uu watay isla banaadir mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa hotel boosh oo ku yaala agagaarka isgoyska soobe ee magaaladaas mudug qarax lagu gubay gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiinah ayaa shilay waxa uu ka dhacay gudaha magaalada xaredheere waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halkay ku dhaawacmeen afar kale xilliga uu qaraxa dhacayay waxaa magaalada xaredheere ku sugnaa madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurgurte shabeellada hoose mujaahidiinta ayaa waxay shalay weerar qorshaysan ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay afaafka hore ee deegaanka bariire dhimashada waa hal askari oo murtad ah dhaawacun oo ah hal askari oo kale oo aad u daran yahay dhaawiciisa waxaa laga soo qaniimaystay hal mooto oo nooca dhugdhugleyda ah galgaduud mujaahidiinta ayaa shalay qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin oo marayay duleedka degmada xeeldheer ee wilaayadaasi waxaana qaraxaasi ku dhintay sarkaal murtad ah oo meynibaare ahaa jubbada hoose mujaahidiintu waxay shalay kamiin iyo duqayn maleeshiyaad murtadiin ah kula beegsadeen deegaanka wiirkooy ee duleedka magaalada kismaayo iyadoo wararka la helayo ay sheegayaan inay jirto khasaari murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi tan iyo markii la guda gelay bisha barakaysan ee ramadaan waxay mujaahidiintu sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta shukran akhuuna abuushayba sheekh fu-aad maxamed khalaf ayaa ku booriyey bulshada muslimka ah in ay ka faa'iidaystaan tobanka dambe bisha barakaysan ee ramadaan walaalkeen abu xasaan xafidahu llah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya iyadoo lagu dhex jiro tobankii ugu dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan ayay culummada wadaan dadaal ku aadan baraarujinta in dadka muslimiinta ay ka faa'iidaystaan tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan allaha xifdiya isagoo ka hadlayay mid ka mid a masaajidda ku yaala wilaayada islaamiga ee baay ayuu sheekh fu'aad maxamed qalaf muslimiinta ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan sheikha ayaa isagoo kelimadiisa sii wato waxa uu tilmaamay in dadka masaajidda soo camir ay yihiin dad rumaysan allah iyo maalinta qiyaamaha saa daraaddeedna loo baahan yahay in masaajidda lasoo camiro oo cibaadada lasii kordhiyo inamaa yacmuru masaajid allahi waa xasriye alle waxa uun camira masaajidda alle man aamana biاllaahi walyowmi alaakhir qof allaah rumaysan aakhirana rumaysan wa aqaama asalaata wa aata azakaa salaada oogayo sakadana bixinayo walam yakhsha ila allah dadka mu'miniinta ee ahlulmasaajidka ah alla moohiye cid kale kama baqaan markaasaa alla wuxuu sheegay in dadka hanuun dhammaystiran inay leeyihiin facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin ibnu cabbaas wuxuu yidhi casaa qur'aanka haddaad ku aragtaan tii rajada ma ahan waxaa loo rajaynayaa inay hanuunsan yihiin maaha casaa fi lqur'aani huwa xaqiiqun facasaa waxaa xaqiiq ah oo dhab ah an yakuunuu min almuhtadiin inay kuwa hanuunsan ay yihiin marka walaalayaal inaan ku sabarno daacada alle tobankan habeen inaan ku sabarno sida aan hadda u bilownay dadaalkeeda u bilownay inaan dadaalka badinno nebigu calayhi salaatu wassalaam caa-isho waxay tihi rasuulka alle wuxuu ahaa tobankan haddii uu galo shidda micsara yacnii guntiguu dhuuqsan jiray wa ayqada ahlah ehelkiisana waa kicin jiray in ay tukadaan waana dadaali jiray nebiga calayhi salaatu wassalaam towfiiqdana allahna waafajiyo dembigeenna iyo dembi waaridkayba allaha dhaafo islaamka allaha ciseeyo gaalana allaha dulleeyo qof salaada daayacay rab buu diiday oo jaraye waa dembiile weyn iyo addoon diinta qaadacaye waa ruux dafirow xaqii been ka doorbidaye dibadduu ka joogaay sharciguna wuu deldelayaaye waa ruux dembaabay iyo ibliis daabadda u rarane qofkii dowga seegana cadaab diirataa heliye dadaal iyo cibaadaa jannada lagu dukhuulaaye u degdega salaada iyo digriga ha isdullaynine shukran akhuuna abu xasaan majmuucadii wilaayada islaamiga ee hiiraan ku matalaysay tartanka ramadaanka andalus ayaa ciidsiin u samaysay caruurta shuhadada ah ee ku dhaqan wilaayadaas walaalkan cabdilqani maxamed xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya munaasabadan oo ka dhacday degmada buqa qableh ee wilaayada hiiraan ayay majmuucadii wilaayada hiiraan ku matelaysay tartankii ramadaanka ee idaacadda islaamiga ah ee andalus waxay lacag ciidsiin ah ugu qeybiyeen caruur abnaa'u shuhada ah oo laga kala keenay degmada buqa qableh iyo deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan mid ka mid ah tartamayaasha majmuucada wilaayada hiiraan ee tartankii andalus oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey howlaha ciidsiinta ah ee ay u sameeyeen ilmaha shuhadada anigoo ku hadlaya magaca majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan waxa aan doonaynaa in aan ku wareejinno lacagtii ay wilaayada islaamiga ee hiiraan abaalmarin u siisay majmuucada ku matalaysa tartanka idaacadda islaamiga ee andalus tartamayaasha wilaayada islaamiga iyo hiiraan waxay lacagtii la siiyey doonayaan inay ku ciitiyaan shan iyo labaatan qoys oo abnaa u shuhada ah oo ku kala nool degmooyinka buqa qable iyo booco halkii cunug waxa aan siinay lacag dhan labaatan doolar oo dharkiisa ciid ah si ay farxadda ula ciidaan caruurteenna qaar ka mid ah hooyooyinka caruurta shuhadada ah ee lacagta ciidsiinta ah loogu qeybiyey degmada buqa qableh ayaa kaga mahadceliyey majmuucada wilaayada hiiraan ku matelaysay tartanka andalus ciidsiinta ay u sameeyeen caruurtooda aniga ah uma tasniim joogto degmada buqa qable ka tirsan gabdhaha muslimaadka ah haysto ilmaha shuhadada alxamdulilah ilaaha ku mahadsan mar labaad ilaaha umahadcelinaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa walaalaha tartamayaasha walaayada islaamiga hiiraan walaalayaal waa mahadsantihiin ilaaha idiin barakeeyo labaatanka doolar aadna siiseen waxay ka qiimo badan tahay labaatan kun ilaaha ha idiin barakeeyo annagana ilaaha hanoo barakeeyo waxaan u mahadcelinaa majmuucada hiiraan jasaaka allaahu kheyr ilaahay subxaana watacaala ayaana ku mahadsan awalan wa aakhir nabadoon cali abu caaisha afhayeenka golaha nuqabada wilaayada hiiraan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa ku ammaanay majmuucada wilaayada hiiraan ee tartanka andalus sida ay usoo xasuusteen caruurta shuhadada ciidsiintana ay ugu sameeyeen ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadsan galabta oo aakhiru ramadaan aan marayno in aan isugu nimaadno xafladan insha allahu tacaala waxaan leenahay walaalaheennii noo tartamayey ee nooga qaybgelbayay musaabiqada khayr badan allaha siiyo waxaa la siiyey abaalmarin abaalmarintii ayna siiyeen markay fikireen walaalaheenna mujaahidiinta ah ee shahiiday owlaaddii ay ka tegeen maanta in la gaarsiiyo xoogaaga yar oo walaalaheenni musaabiqada nooga qayb galay ay abaalmarinta u heleen waa ilaahay mahaddiis ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan ka rajaynaynaa ilaahay ha barakeeyo oo ilaahay wax khayr badan ha ka dhigo munaasabadan majmuucadii wilaayada hiiraan ku matelaysay tartanka andalus ay ciidsiinta ugu sameeyeen caruurta shuhadada ayaa imaanaysaa xilli wax aan ka badnayn siddeed maalmood ay naga xigto maalinta ciidulfitriga iyadoona diyaargarowga ciidda si weyn loogu wada dareemayo wilaayaadka islaamiga shukran aqoone cabdilqani shilal gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka kala dhacay gobollada banaadir iyo nugaal warkaas waxaa inoo haya walaalkeen casaam carafaad xafidahullah shilalkan gawaari oo gaaraya ilaa iyo laba shil ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka kala dhacay duleedka deegaanka dongoroya oo ka tirsan gobolka nugaal iyo gudaha magaalada muqdisho shilka ugu horreeya oo ka dhacay deegaanka dongoroya ee gobolka nugaal ayaa sababay dhimashada hal ruux oo dumar ah iyo dhaawaca laba ruux oo kale iyadoona burbur xooggan uu soo gaaray gaariga shilka galay dadka deegaanka dongoryo oo u soo gurmay dadkii shilka galay ayaa ku guulaystay in goobaha caafimaad ay gaarsiiyaan dadkii shilka ku dhacay dhanka kale magaalada muqdisho waxaa habeenkii xalay shil gaari uu ka dhacay agagaarka iskooyska sayidka ee magaalada muqdisho wuxuuna shilkaasi yimid kadib markii gaari nooca raaxad oo xawaaro sare ku socda uu jiiray mooto bajaaj waxaana shilkaasi ku dhaawacmay hal ruux oo dumar ah maalmo ka hor ayay ahayd markii shil gaari uu ka dhacay agagaarka iskooyska jubba ee magaalada muqdisho uu sababay dhimashada toddoba ruux oo shacab ah iyo tiro kale oo dhaawaca shukran akhuuna casaam munaasabad lagu maamuusayay majmuucadii wilaayada galgaduud ku matalaysay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga al andalus ayaa lagu qabtay degmada ceelbuur ee wilaayadaas marwaan maxamed xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya waxay ahayd munaasabad abaabulkeedu sarreeyey oo ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taasoo ahayd mid lagu maamuusayay majmuucadii wilaayada galgaduud ku matalaysay tartanka andalus ee bisha ramadaana kaasoo ay majmuucadan ka gashay kaalinta saddexaada munaasabad hambalyo iyo dhiirigelin ah ayuu maamulka islaamiga ah ee wilaayada galgaduud u sameeyey tartamayaashii wilaayada ee ka qayb qaatay tartan aqooneedka andalusa islamarkaana juhud iyo dadaal dheer ay bixiyeen kadib galay mid ka mid ah kaalmaha hore ee tartanka kana mid noqday saddexda majmuuco ee ka soo baxday dhammaan majmuucaadkii tartamay muddo lix iyo toban habeen ah oo ay majmuucadani ku jirtay juhdi ballaaran oo ah siday ugu heli lahayd mid ka mid ah kaalmaha hore ee tartanka waxay baxsi dheer iyo dadaal kadib noqotay mid ka mid ah majmuucaadkii u soo gudbay kaalmaha sare iyadoona guul u soo hoysay wilaayada ay ku matalaysay tartanka wilaayada galgaduud oo doonaysay inay u hambaliyayso majmuucadani ayaa u qabatay xaflad ay ugu magacdartay sheekh xaarasan nadaari taqabalahullah waxaana madasha xafladda ka dhacaysay xaadir ku ahaa culimo ogaasyo nabadoonno waxgarad mas-uuliyiin iyo qaybaha bulshada kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey goobta waxaana ugu horeyn ka hadlay xubin ka tirsan tartamayaashii wilaayada tartan aqooneedkii guud ee wilaayaadka islaamiga ah oo soo dhammaaday oo ahlucilmiga ama dalabada gobolka ay kaalin galeen taasay munaasabadda la socotay jasaakum allaahu khayran waa la faa'iidaystay cilmigii sanadkan baxay laba boqol iyo shan iyo toban su'aalood wax ka badan oo wilaayaadkan la weydiiyey ayaan qaybtaanna ka qaadannay kaalin baan ka galnay intaas wixii dadaalaya waxay ahayn ardayda facaahidda dugsiyada maraakista xalaqaadka iyo mu'asasaadka tacliimiga sidoo kale culummada xalaqaadka masaajidda bulshada iyo qaybaheeda kala duwan ayay ahaayeen jasaakumullahu khayran waxaan magac u qaadannay sheekha caalimka ahaa sheekh xaaris annadaari taqabalahu allahu fii cidaadi shuhadaa in aad u cilmi badan buu ah carabtii waxay u bixisay waa maktabatu shaamila isagaa loo bixiyey waxa maskaxiisa ku kaydsan ninkaasaan magac u qaadannay sanadka soo socda inaan gaarno cilmiga darajo qiimo badan inaan ka gaarno horu socod leh cilmiga in la dhiirigeliyo hadafka qodobka iyo ujeedada jalsadu intaas way jazaakum allahu khayran intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursade isagoona u hambaliyey majmuucada galguduud iyo dhammaan majmuucaadkii tartamay cilmigaas horta raggaa tartamay oo culammada leh oo runtii aad jilibka u laabay iyo si guud ahaaneed idaacadda tartanka qabatay oo andalus wilaayada galgaduud oo si fiican ugu baraarugtay tartanka waa mahadsan yihiin jasaakumullahu khayran waxaan maqlayay ayadoo rag furmada jooga ay su'aalaadka soo dhiibaayaan raggu moogtahay ayadoo saaxada jihaadka ay ku jiraan rag suquurta ku jira oo maaragtay cadowgii ka soo horjeeda ee taleefon soo diraah leh su'aashaas waa noocaas aan dhegaysanaya marka si guud waxaan ugu hambalyaynaa wilaayaadka oo ugu tahniyeynayaa raggii kaalimada galay sidii shabeellada hoose oo lambarka koobaad jubbooyinka dhammaan intii tartamto wilaayadoo dhan kulligood waa u mahad celinaa waa mahadsan yihiin jasaakumullahu khayran xubnihii sidoo kale goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon macallim salaad gabayre waxaan soo dhoweynaynaa annagoo aad iyo aad ugu faraxsan musaabaqadii oo maaragtay si juhdile oo wanaag le ku soo dhammaatay waxaan soo dhoweynaynaa walaayada galgaduud haddana oo kaalinta ay gashay dhammaanteen waan soo dhoweynaynaa waxaan joognaa wax lagu farxo oo ilaahay idankiisa qalbigeennu ku qaboobo haddii gaaladiina naga jabtay xagga cilmigana aan heer ka gaarnay alxamdulilah suma alxamdulilah haddana wada haysto waan ku shukrinaynaa inta ka qayb gashay oo maaragtay camal ku bixiday oo juutu ku bixidana jasaakumullahu khayran aan leenahay walaalaha musaabaqada nooga qayb galay iyagana waxaan leenahay marxaban bikum ilaahay inay guuleeyo waxaan rajaynaynaa inaan halkaas uga sii soconno tillaabooyin wanaagsan inaan uga sii soconno ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ah isagoona sheegay inay ka wilaayo ahaan ku faraxsan yihiin guusha ay majmuucadaasi u soo hoysay islamarkaana la dardaarmay dalabato cilmiga wilaayada
wilaayada marka waxay aad iyo aad ugu faraxsan tahay inay dhiirigeliso dalabatulcilmiga fi lwilaaya fi jamiici majaalaat atacliim min almasaajid walmacaahid walmaraakis wakhayriha dadka maaragtay majaalaadka kala gedisan wax ka barto wilaayadan inay caaw maaragtay kulankan ay u qabato aad iyo aad bay ugu faraxsan tahay waxaanu leenahay ahlan wasahlan wamarxaban cilmigaas iyo turaasigaasi muslimiinta ay leeyihiin ku soo dhowaada wadibtum jamiican wataaba manshaakum watabawaatum min aljannati manzilan waxayaakum allahu wabayaakum wajcal jannata maswaakum intaas kadib dhammaan dalabatulcilmiga rijaalan wa nisaa'an dad yarin dad weynba walaayada ummadda degan insha allahu tacaalaa inay haleelaan maraakista iyo macaahidda iyo xalaqaadka cilmiga ah oo wilaayada gudaheeda maantii tuulooyinkii meel walba laga helo cilmigana siis waa la doontaa in maaragtay qofkaas mas-uul ah cilmihiisi ugu dadaalo haweenkiisa ugu dadaalo waad ogtihiin maanta waxaa furan mu'asasaad waxbarasho macaahid baa furan oo ilaa waxbarasho heer sare ah macaahidda qurduba ayaa degmooyinka ku furan saaad ogtihiin iyo tuulooyinka qaar ka mid ah oo rag ogaan u leh oo maaragtay ummaddii xeer fiican gaargaarsin kara ayaa joogo in marka la geysto ama maaragtay la camiro amaakintaasi tartan aqooneedka andalush ee bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya ayaa waxaa ka qayb qaatay ilaa toban majmuuco oo ka kala socday toban wilaayo waxayna majmuucada ku matelaysay wilaayada galgaduud ka mid ahayd majmuucaadkii sida aadka ah uga dhex muuqday tobankaasi wilaayo iyadoona ugu dambeyn noqotay mid ka mid ah saddexda majmuuco ee galay kaalmaha hore ee tartanka andalus bishan ramadaanna shukran akhwana marwaan ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa diye u kala qaaday beelo walaalo ah oo horey dad isaga dilay kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed xafidahullah kulankaani oo ahaa mid ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug nabadoonnada iyo waxgaradka beelaha reer xaaji saleebaan iyo ceyr ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug kulankaani ayaa waxaa diyo loogu kala qaadayey beelaha walaalaha ah ee reer xaaji saleebaan iyo ceyr oo wadadaga koonfurta wilaayadii islaamiga ah ee mudug waxaana diyadaasi oo ahayd boqol neef oo geel ah wareejisay beesha reer xaaji saleebaan oo iyadu dishay shaqsi ka mid ah beesha ceyr ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay nabadoon cali siciid oo ka mid ah waxgaradka beesha reer xaaji saleebaan isagoona diyada boqol neef oo geel ah ku wareejiyey beesha cayr waxaan caddaynaynaa halkan ku caddaynaynaa annagoo ah odayaasha dhaqanka beesha reer xaaji saleebaan inaan dhiibnay nin dhintay oo ee, ku dhintay camdi ku dhintay ama kas u- ku dhintay sidii loo yaqaanaba oo laga qaatay diyo diyadaasoo ahayd boqol halaad oo lagu qiimeeyey toddobaatan iyo sagaal kun oo dollar oo laysu cafiyey afar kun iyo shan boqol waxaan wareejinnay toddobaatan iyo afar kun iyo shan boqol oo dollar ayaan waxaan ku wareejinnay weliba demkii mutayste xaq ah oo iska lahaa ninka la yidhaahdo xasan aadan cabdi oo laga dilay wiil la yidhaahdo cabdikaafi xasan aadan cabdi beeshiisuna ay tahay beesha reer cayr ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay nabadoon cabdiraxiim bacdow oo ah nabadoonka beesha cayr isagoona sheegay in diyada boqol neef oo geel ah ay kala wareegeen walaalahooda beesha reer xaaji saleebaan
anigoo ah naqiibka beesha cayr waxaan halkan ka caddaynayaa in nala siiyey diyo boqol ah oo mukhallado ah oo walaalaha reer xaaji ay naga qabeen in nala ku wareejiyey marka diyadaas waa nala siiyey waana haysanaa gacanteennay ku jirtaa waxaana annaguna markii naloo dhiiba kusii wareejinnay weliya oo demka oo xaqlaha ah oo wiilkiisii la dilay sidaasaan halkan ka caddaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad iyo mar shanaad waxaan u mahad celinaynaa walaayada oo iyadu haddaysan amuurahan tawilinaynin ayna waxba suurta galeen waxaan leenahay jasaakum allahu khayran wa jasaahu xasana ilayk ciddii la siiyana waxaan leenahay ilaahay mid shifo iyo daawo lah uga dhigo
ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay waalidka dhalay wiilka la dilay isagoona sheegay in uu la wareegay diyada wiilkiisa
duqowda iyo muslimiinta say u sheegaan waaye kaafi xasan aadan oo mudug ku dhintay aabbihiisana ah waladamkiyaan ahay diyadiisii oo boqol laga soo qaaday oo ilaahay taam ka dhigay toddobaatan iyo sagaal kun ayaa geeli lagu qiimeeyey een, afar kun iyo shan boqol waa sadaqaystay toddobaatan iyo afar kun iyo shan boqol waa qaatay een, ilaahay khayr ha siiyo een, qoladii u istaagtay iyo qoonkii soo shaqeeyey een, culummada iyo waxgaradka u istaagay khayr allah ha siiyo annagu waa qaatay
warbixintaas oo uu inoo soo jeedinayo walaalkan yaasir ayaa warkeenii subaxnimo ishaakay u dambeysay tani kulantideena dambe war ka lamid a intaynu ku kulmi doonno sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir